ميبسن لنا أهلا ثم أهلا ثم سهلا ومرحبا بكم إن شاء الله تعالى تن ميبوا حفلة oo runtii xaflado kale adduunka lagu qabdo walbadan kuduun waa xaflad kitaabka ilaahay un qoran qaadan xaflad oo una unkanii dhisaan dhallinyaro ama awlaadyar yar oo kitaabka ilaahay xifdiyan da-yaraanti oo la xifdiyan kitaabka ilaahay insha allahu mayba lena waqtigin qaaliga ha kubiidan mar labaad mar saddexaad ilaahay siin ku ajarsi haddee kitaabkun sida nabigaan sal allahu alay wasalam sheegi ina allaha tacaala yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin kitaabkun ilaahay dada koran qaade dadna ilaahay hoosaan ku hele marka kitaabkun sidiisna mayb waa ilaahay lan alla lankiba kitaabkun qoran qaade ilaahay koran qaade lan alla lanki oo kitaabkun hoosan dhikoon ilaahay hoosan dhika ilaahay dullaaya qur-aankun waa waxyaabaha ilaahay nii sharaf yaduun ana ummatu nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam ummatun nabi moxamed may ka horeeytay ku dhowaad lixdan ilama ummadood ummatun nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam may lag sharafay ini nabu jallo ku heela nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam bani aadam inta ilaahay abuuray lankaga sharaf badan nabiyaalka ilaahay nabaga oo yani laka khatimi misna hogaamiin ah waxyaabahan ni sharafi may kumid ah qur-aankun kariimka yani maingla jeedne qur-aankun maybuwa dhagan icaadin lahaynay haddiun ana umatun khaas ahaan deegaankun degaas maybuwa yani wal oo min allahi ilaahayni ka siiyo marka tagna may araanay geedka mayba waa daliil may ngataa in sha allahu tacaala takriimka qur-aanka ee madrasada zubayr ibnu cawaam litexfiid alqur'aani alkariim waaltarbiyat alislaamiya qur-aanka wayba sheekhana maynink tilmaamay inuu sayi sheegi la qoobsada walan qaalisan wala bardoon walan qaalisan ti qur-aanka eyi marka ilaahina weel dad oo wayba waa qur-aankii yani garab ho marwelba wayba waa qur-aanku dadka ilaahay quluubteo ka xifdi ilaahayna waa weel madi aayadun ley ilaahay inaa naxnu nazalna dikra وإنا له لحافظون قرآنكم أنها دجين وأنها حفظيان إلهي مركي لين علماء قار ما يكفسرين لين حفظك أس إلهي حفظيو ما يبقى قلوبتا دتكال كحفظيه مثلا أدونك ما يلك لين تاسوكم أو حفظي سن قرآنك إلهي يعني ما الشيء أنا ما الشيء أنا مسلمين توجيك ويبوا أدونك انتبر دورهم هذا أنا انترير يعني تريران لتلماو يا ما يلرين وحيابا أدونك ليابك لما يكون مذاه sheeganka badan caalamka la daabac qur-aan kariimku walaanka badan adduunku laga hel walba kutaabe kutaab ingiriis qornaada haday kutaab luuqad kale qornaada haday af shiineys qornaaday walaanka qaalisan ka badan adduunka la daabaco adduunka yaal kutaab qur-aanku mar kutaab qur-aanku laama eraase ilaahay handire laan la handire ma eraase hal milyan kutaaba daawace muslimiintu wayba meeloobiya rogaan jiye matalan kutaabo una ata akhriisadahayn mee kutaabo wayba un daabacadahayn adduunka la ninka wayhayn markeeda maytu siyaasi aayadii ilaahay eri innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun xifdiga ilaahayo ilaahay ilaaliyahay marka qofka muslimka mayba wacdaba ku filana kutaabkun qaabkan lan ilaaliyahay walidaalika ma sheegaan culimmadii hor ama mayfaday adiyaantii hor sida yani masiixiyada oo kale ama yahuudda oo kale kutubadiiba bedelan ilahay tansuleeye yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi siba sidantiyo kuweeladaayan laakiin kutaabkun ilaa yowmina haada lan bedel lawaasin hal xaraf may ku bedelan ilaahay a mahadle ilaahagii nii kulmiyay meelun tange unoo muslimiingana walaa un kulungninente qur-aanka kariimkaah oo meella ka dhammaay oo naxariis ilaaha ka degaasa nebilaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam meeray dad ma jaraan meelka kulumaayan oo nasdarsiyayan kitaabka ilaahay ilaa hadday jaraanba arrintaas taase jarto mayha ka degaasee naxariis ilaahay waana malaa'igaha ka degaas sidii indhidii fii zamani nebiyi sala allahu calayhi wasalama usayd ibnu xudayr radia allahu canhu wa ardaah wa dakhala aljannata mahwaah may dhiday soo hamiingata qur-aan akhrisaw yaa may dhiday fariskayna meyra kirinyi ariijayna meyra jeefa yaa fariskiya boodboodaw argi gadaal dambe walaa nahay may gale mana kokrogse hoob korday maargay mugdi saxaabadii korkuun anogye manka galladi heraabti arrintaas maynshaaye nabilaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam nabag meeray calayhi salaatu wasalaam taas naxariistiyu oo qur-aanka madila akhriya hadegaas nabilaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam meeray fii xadiidin cuhmaan ibnu afaan xadiid wariya khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama wa fii riwaaya أفضلكم من علم القرآن ثم علمه آه ميسين خير بدن لان قرآنك برداي دتكنا براو ميسين كفض بدنه لان قرآنك برداي دتك براو كاساسين فض بدن أريد نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أبو عبد الرحمن السلمي تابعي قي- قيمة الهاي maydhiiday afartun sano inay fadhi masjidkii kuufa leray markaasaa maydharay meelun tanga may fadheesiyey xadiidkan nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama xadiidkan kaa meelii fadheesi qur'aanka qiimi leey ee dadka bardina qiimi leey meyogaasana ee dadka qur'aanka ahlu qur'aanka dadka anay qiimo leeyin bulshada ilaahay ka qiimo badanyin imaama laka tilmaamay madii lagu hadlaw ee dad wanaagsangu ee ahlullaahiu dadka ilaahay khaaskan aw qur-aankaas barashiis eeda qiiman leey ee binaadankana asalaahaan walu saxifdi iyo ka sharafoowe lanka saxaafid ee imaamu ahlullaahiu eedan lan amaane oomada ulmada saamka eedan amaanen qolku qur-aanka kariimka ah maylan baahnyaanii hoogi la saara ihtimaam la saara lankii qur-aanka dhammaay maylana ilaahu wiinta waaxida taa aasi awjay baaran kweel qur-aan jiini ka sug ee, lan qur-aan jiintis eedan ka sug ilaahay saasaan ku tugan ani ilaahay subxaana wa tacaala diintis ka suga waana ilaahay subxaana wa tacaala ani umrijayn barakaaw may loogsanyaa anoga qur-aanka dhammaayo anogaas qur-aan ma dhammaayo xaqiiq ahaan wal ogsunye ano qur-aan dhammaayo ida ha ku tabe id barakaysana ha ku tabe meel barakaysana hanbahe se la ogsunye owlaado maylan baahanya kow mareedi anee lansaam dadka araada ma aadadiota hoola ansaamaan gaala maylan weyday gurbo baarqabe wahakada looda erinka kada anoga madasa qiimowe sharafoowe madisaas weerya sharaf biye dadka qur-aanka baraday ee, may ilaahi subxaana wa tacaala mas-uulaadiyo wala bari ee, walaalkeen haddana sheegay hani imaamu shaafici meelay hanii'an marii'an waalidaaka calayhima maraaris anwaarin min attaaji walxula famaa dannukum binnajli cinda jazaa'ihi ulaa'ika ahlu llahi wasafatu lmala ulu lbiri walixsaani walsabri waltuqaa saasa leeyay ulu lbiri walixsaani walsabri waltuqaa حلم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزا الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عددا وسلسلا ما إلا هاي لك القرآن ك إيه، دا أولادس برصدي أولادس قرآن كبردين ما إلا هاي لك هنيئا مريئا والداك عليه عش يلا نولو نولو أو عذر يدا والبغلا عذر لهاي نولو ونقاس وارثي ما إلا راي إيه، تاج oo yalan hire taaj oo xulle ee bille yalan hire yowmalqiyaama taajkaas oo ku nuur badan mayla eray iriidun geeka roogdo axsanu min doo'i shamsi fii buyuuti dunyaa nuurkaas oo ku nuur badan nuurka iriida haddii geeka taal nuurka nuur badan taaj yalan hire la eray waalidka ee odaja qur-aanka baraday barsadi marka famaa dannakum binajli cinda jazaay haddii waalidkii oo taachas la hiri onogaas qur-aanku subarse salushay taachas la hiri waalidki ee onogi may maleeyas oo intaas saba- sababay may maleeyas marka kusii dorinya waay may kale la baahanyaa ee, qur-aankan kan eh النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف سسير أن هذا لو معهدك دار القرآن تمنك قراءة الله كبرضو ma inta ka ballan qaaday eh, insha allahu tacaala unagii kaalinta koowaad gali unagii kaalinta koowaad gali inay machadkaas ee saddeedsayna la dhikada qiraa'aadku eh, jima i- jima i khamiisana la dhike khamiisa jima'an la dhike Eh, insha allahu unagii kaalinta koowaad gali inay nahoy eh, beesalaan ka dhikadoo inta ka ballan qaaday insha allahu tacaala Eh, maysan lanaa jazaakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xaqiiqatan maybwa xafladatan eh, maybwa ardadii dhammaysatay qur-aanka kariimka waliyadanka faraxow mayna eh, farxad runtii lahankoobu karna ee dadka ahlul qur-aanka in laka tilmaamo ahlullah runtii in laka tilmaamo ahlullah dad ilaahay ehelshay ee wakhaasa wakhaasatu haddana eh dad ilaahay angaar eh runtii dadkii ilaahay subxaanahu watacaala uu soo wada abuuraday haddana may leeray ahlulqur'aan hum ahlullah dadkii ilaahay heelshay waa leeray haddana qaasidiis dadkiisida gaarka waa leeray may tale haddana ammaan kusii dheera qur'aanka kariimka ee la aqriyo sheeqa sheegay xuruuftiisa xalxabu kumid ah hadii aad aqriyid waa xaraf mae kelimo mae walisdiirin mae xaraf oo qur'aanka kumid ah hadii aad aqriyid allah subxaanahu watacaala may kasiyay tumundare marki jeeka hal juz aad aqriyda meega xaraf ku goobanta juskaasi runtii mayba waa wallah gooba kora mae waalidiinta runtii ubadka la qali may bay le in oo dhinaca diinta lama hogaami weliba ku horeeyay qur-aanka kariimka sababtoo ah qofka markiisu dhimada acmaalisoo dhan gohaayan may ku mid eh dadka acmaaliyoo teeganaadayan lan weled saalax le oo yadcu lah weled saalaxa dhali oo nag wanaagsana dhali qur-aankii xifdi baradi ka dhagami markaasaa marna mehelmaama waalijay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليب واهن جيك بي بروغنا مناسبة حفلة قلن جبدين ايه oo ciyaal dugsi dhammaayeen kolay xaflad ku muhiimsan oo tan mayseeda fadna ana qaasatan qaasatan gabadha madaali oo dugsiga ka jartay quraan dhammayti yaa quraan dhammayti saas dartee may buwaha may la eray culamaada may eedan jeela quraankeeda unagun saartay kafaaysa ay aqbalo dhaktarna way jeela daawadeeda qorti way ka bahi unuuna way eedan jeelna unaga quraanga dhammaayay dugsigee dhammaayay alxamdulilah ariitay booltumi afarta quraan kariimka ayaa dhammayti naqtiinti dhammayti geeka farxad eed wiinga qaba farxadda ay farxadlaha kooba korme farxad dartee maan xataa la hadalo kora mayba laha walba waalid ee awlaada walhay baroy khaasatan qur-aanka hal baroy dadka way eraayan gabar may wallo ku baray gabar may ku baray gabro gabar wal barati qaran wal barati gabro wal hay baroy qur-aanka hal baroy boqoltumi afarta unog dhammaay weliba unog may dharaayo isla ka xisaabtamo kora unog may dharaayo isla ero kora unagun geek wala qabsaday unagun wala baraday leero koro nafsadaas inis xafidow dadka walan xafidow dadka walan galaw may bakabooriyay waalidiinta in sheegay awlaada in wal baran khaasatan qur-aanka baran qur-aanka boqoltumi afarta unogii dhammaay unog geek wal qabsada korow بسم الله أولا أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله جيك يدي يدن كفرح سنة مدرسة زبير ابن عوام ومدرسة يدي يدن إن بدن إنجيله الحمد لله جيك يدن فرح سنة والله العظيم فرحة دينا ما يهكوا كله الحمد لله ولا ليال انت هذا الكوكوي أنا أمرين هذا النور هذا الكنساس أنا وذكرنا ما شاء الله أستاذنا العزيز أستاذ علي